ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
bisha barakaysan ee ramadaan waa bisha allah subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey bulshooyinka muslimiinta ah in ay gutaan waajibaadka afxirashada ama soomidda loo yaqaano waa hab cibaadeed ka kooban qaybo badan oo kala duwan mar ahaantaasina leh xigmad u gaar ah waxaana isbeddela hab nololeedka dadka kuwaas oo u leexda cibaadada iyo allabariga marka las gaaro bisha barakaysan ee ramadaan qur-aanku waxa uu soo degay sidoo kale bisha ramadaan sida uu alle subxaana wa tacaala ku qeexay aayadda boqol siddeetan iyo shan ee suuradda albaqra aayadda saddexaad ee suuradda alduqaniya aayadda koowaad ee suuradda alqadri ramadaanku waxa uu fursad siinayaa in dib loo habeeyo xiriirka alle kala dhexeeya addoonkiisa waxayna ka dhigan tahay iyada oo la dhegaysanayo hadalka ilaahay marka la akhrinayo qur-aanka kariimka masaajidda madrasooyinka meheradaha ganacsi iyo suuqyada ayaa waxaa iyaguna ku yimaada isbeddel guud waxaana dadku ay ka reebtoonaadaan waxyaabaha xunxun ee dhaawici kara soonkooda taasi beddelkeedna waxay dadku nafsadooda ugu raaxeeyaan qur'aanka kariimka oo marna ay akhriyaan marna ay dhegaystaan sidoo kale waxaa aad u camirma masaajidda oo salaadaha ay dadka jamaacada ku dukadaan macalin xasan axmed nuur oo ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa rediyo ergo u sheegay in mararka la gaaro bishan ay tahay in qofka muslimka ah uu ka faa'iidaysto fursadda dahabiga ah wuxuuna sharaxay fadliga ramadaantu leedahay
waxaa jira waxyaaba lagaa doonaya inta aad sooman tahay in aad samayso waxyaabahaasi maxaa ka mid a marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isaga oo ka hadlaya ama tilmaamaya ee qofka sooman waxyaabaha la gudboon wuxuu leeyahay assiyaamu junnatun falaa yarfuth walaa yaskhab wa fii riwaayatin walaa yajhal wain imru'un qaatalahu ow shaatamahu falyaqul innii saa'im soonka waa gaashaan hadduu gaashaan yaha waa waqaaya xumaataa layskaga ilaaliyaa macasida iyo dembida layskaga ilaaliyaa sidaa daraaddeed rasuulku wuxuu leeyahay falaa yarfuth afxumiyuu samaynin falaa yarfuth yuu afxumo la imaanin walaa yaskhab yuuna buuqin buuq iyo afxumo yuu la imaanin riwaaya kalena waxay kudi walaa yajhal yuu xumaato samaynin jahliga hadda wuxuu kasoo horjeedaa dulqaadkii ama xaliimnimadii marka waxaa leeyahay jahli iyo xumaato iyo yuu samaynaya aflagaado inta uu qofka uu sooman yahay bini aadan baa tahaye waxaa dhici karta qof inuu kugu soo xadgudbo uu ku caayo ku aflagaadeeye maxaa lagaa rabaa marka maxaa leedahay see ula dhaqmaysaa wa in imru'un qaatalahu qof hadduu la dagaalama aw shaatamahu ama caayo falyaqul innii saa'im ha yidhaahdo anigu waan soomanahay qof hadduu caayo ama uu ku xadgudbo ha yidhaahdo anigu waan soomanahay rasuulka calayhi salatu wasalaam meel kale wuxuu leeyahay laysa asiyaamu min alagli washurbi soonka ma ahan in laga soomo wax la cunay wax la caba bishan oo ah bisha akhrinta qur'aanka iyo cibaadada waxaa jira subaxyo qur'aan akhris ah oo inta bishan lagu guda jiro masaajidda iyo sidoo kale goobaha la isugu yimaado qaarkood ay culimaa udiinka ku subxiyaan waxaana habeen kasta oo subaxyadani la qabto qorshuhu uu yahay in lagu dhammeeyo soddonka maalmood soddonka jus ee qur-aanka kariimka dhalinyaro iyo culimo ayaa masaajidda ku subxiya waxaana dadka qaar ayba u tahay fursad weyn oo ay qur-aanka ku xifdin karaan haddaba waa maxay faa'iidada uu u leeyahay ramadaanka bulshada iyo sida ay tahay in dadku ay uga faa'iidaystaan khayrka ale waa kan mar kale macalin xasan axmed nuur oo ka waramaya wuxuu isaabaya waxa weeyaan ilahay buu ajarka doonayaa cid kale ma ku qancinayo muxuu faa'iida u helayaa gufira lahu maa taqadam min dembihi dembigiisa hore waa loo dhaafahayaa waxaa halkaa ka garanaynaa walaalayaal salaada taraawiixda uu la dukado ama qiyaamu ramadaan ha la yidhaahdo in ay ka mid tahay waxyaabaha lagu demi dhaafahayo demi dhaafkaasina waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto oo bisha ramadaan loo istaaga laakiin waxaa la doonayaa weliba si ugu habboon in jamaaca lagu dukado rasuulka salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi man qaama maca alimaami xataa yansirifa kutiba lahu qiyaamu leyla qofkii istaago imaamka la istaaga yacnii salaaddii jamaaca ku xirta oo imaam ku xirta weeyaane ilaa uu ka baxo
salaada taraawiixda ayaa iyadana ka mid ah sunnooyinka xoogga la saaro bishan barakaysan iyadoo lagu jiro tobankii dhexe oo dembi dhaafka ah masaajiddu waa ay cambeyihiin isbeddel guud uu ku yimaadaa bishan ganacsiga waxaana abuurma fursado shaqo oo badan kuwaas oo ay ka faa'iidaystaan boqolaal dad ah oo danyar ah waxaana ka mid a shaqo abuurka cunooyinka fudud ee afurka laga dhigto oo bilaha kale aan suuq lahayn balse bishan ganacsiga ugu weyn ee lacag laga samayn karo waxay dadweynuhu siiba kuwa qoysaskooda ay aad u liitaan ka mid a ganacsiga yaryar waxay dadka siiba kuwa qoysaskoodu ay aadka u danyar yihiin ay iibsadaan khudradda la miirto iyo tan la cunaba hilibka sambuuska laga sameeyo iyo sarreenka lagu suxurto hase yeeshee dhammaan waxyaabahaasi kala duwan waxaa saameeyey sicir barar maadaama muddaba uu ka taagnaa caasimadda sare u kac khudaarta laga dareemayo oo waxaa sare u kacay qiimaha lagu kala iibsado khudradda iyo hilibkaba sidaana qoysaska saboolka ah waxaa ugu adkaatay maaraynta noloshooda xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan haddaba waxaan la hadalnay qaar ka mida ganacsatada khudaarta iibiya oo ka hadlaya sare u kaca la dareemayo marka marka aad ayuu saas qaali u yahay beeralayda maadaama ay la soo bixi waayeen qaali ayuu noqday marka way qaali gareeyeen maasha allah hadda aadaa aan roonta beeshay khudaarta hiligii oo soonka iyo hiliga kale iska mid ma aha bisha ka tashadaana oo soonka waayo oo barwaaqo badan kala socodshe iyoona waqtiye maasha allah way ganacsiga waxaa ka mid ah badeecada qaalowda sida bashoo kale waxaan gada jirnay siddeed iyo toban hadda waxay maraysaa kiiladeeda labaatan iyo labo labaatan iyo saddex waxaa ku xiga baradhada aydan sidoo kale waxay maraysaa siddeed iyo toban toban iyo toddobo hadda waxay maraysaa kiiladeeda lix iyo labaatan
bisha soon waxa ay leedahay fadli aad u weyn waana fursad sanadkiiba hal mar soo marta dadka muslimiinta ah diinteenna islaamka bisha soon aad ayay uga hadashay waxaana la sheegaa in bishani ay tahay bil fadli badan leh isla markaasna nafta laga daahir yeelo dembiyada bisha soon waa bil lagu tarbiyeeyo nafsadda loogana daahiriyo waxyaabaha xunxun sidoo kale waa bil dulqaad sababtoo ah qofka inta uu sooman yahay waxa uu dareemayaa oon iyo gaajo sidaas darteed haraadka uu qofka dareemayo waxa uu barayaa dulqaad oo nafsaddiisu waxa ay doonaysaa in ay ad adeeg muujiso munasar maxamed cabdi radio ergo muqdisho
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow hayeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa